waxaana ka mid ah axaadiis ay u daliishadeen in waxa weeye qolyaha odhanaya soonkaa fadli badan xaaladaas xadiis sheegaya nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sadcaal markaa isagoo ku sugan inuu soomanaa yacni saxaabaduna markaysagaa qaalibkooduba inay afurnaayeen xadiiskaase waxay yidhaahdeen haddaynay ka fadli badnayn nebigu waa iska markaa waxa weye afuri lahaa nebiguba sala allahu alayh wasalam waa iska afuri lahaa ayay markaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal yacni waxaa ruksada qaadashadeeda afdal ah oo fadli badan allaahuma ilaa in ruksadu hadhow dhibaato ku noqonayso yacni qallaha uu hadhow soonka qallaynaya inuu xaraj iyo dhibaato ku noqonayo mooyaane oo haddii hadhow dhibaato ay ku noqonayso oo laga yaabo inay aad ugu adkaato qallada uu qallaynaya xaaladda noocaasa waxawe ruksadii fudaydin baa looga jeeday dee waxay noqotay markaa maqsuudkii looga jeeday wax kulli diyaabay noqotayo iyadii baa ku adkaatay oo waajibkii inuu iska gudo oo uu soomo waaba tan ku adkaatay mar hadday caynkaa tahay waxaa la odhanayaa maya waxa weeye soonkaa kuu fadli badan baa la odhanaya inaad iska soomanaato adigoo sadcaalkii ku sugan baa kuu fadli badan mar hadday dhibaato kugu noqonayso hadhow qalluhu uu dhibaato kugu noqonaayo marka adigu calaa kulli xaal suwarka noocaas ayaa loo qaybay culamada qaarkood odhanaya waa mubaaxo labaduba waa jawaasu yani marka alwajhayn oo labaduma kala fadli badna qofkii waxa weeye dhibaato aynay ku ahayne kari karaya hadhowna qallayn karaya hadhowna hadduu qallayn karayo iminkana waxa weeye uu kari karayo waxa weeye yacni labadu ma kala fadli badna ee labada mid waliba waa mubaaxa mid waliba waa u bannaan tahay midna kale kama fadli badna qowl sidaas odhanayaana yacni waa jiraan oo culamada qaarkood ay markaa qaateen marka adigu calaa kulli xaal tafaasiisha aynu sheegnay baa ku sugan mar waxaa waajibaya afuraada oo cisyaan baabay noqonaysaa in la soomanaado waa markay dhibaato ku noqonayso waajibaadkii qofku aanu gudan karaynba hadduu markaa soomo ama darar fara badan uu ka soo gaadhayo haddii xoogaa mashaqo ay ku yaro tahay laakiin dhibaato badani aynay ka soo gaadhaynin waajibaadkiina uu gudan karayo oo waajibaadkii aynay ka mancinaynin soonkaasi xaaladaasna waxay noqonaysaa in afdal ay tahay yacni markaa afuraadda uu afuraya xaaladda waxa weeye haddaba marka aynay dhibaatana ku ahayn yacni waxa weeye soonku hadhowna qalluhu marka waxa weeye aynay ku yacni marka qalluhuna hadhow dhib aanu ku noqonayn yacni yadana waxa weeye culamo badan waxay u badiyaan in fitrigu afdal yahay bacday culamada ka midiina waxay yidhaahdaan maye aysaruhumaa afdaluhumaa kolba ka u fudaydka badan qofkan sadcaalka ah hadday soonka tahay iyo hadday afraadda tahay baa u fadli badan kolba ka u markaa fudaydka badan ayaa u fadli badan oo haddii inuu soomaa yani fudayd badan tahayna u sahlan tahayna yani yadaa u fadli badan inuu soomo oo hadhow qalluhu markaa dhib ku yaro noqonayo haddii waxa weeye iminka sidan markaa inuu hadda afuraa hadday u fudayd badan tahay markaana waxa u fadli badan markaa inuu yani waxa weeye afuro ayaa u fadli badan yani waxa weeye hadhow haddayna dhib ku noqonayn inuu hadda markaa afuro yani oo haddana u sahlan tahay inuu hadda afuraa u fadli badan laakiin haddii kale waxa weeye inuu soomaa u fadli badan waana sida ibnu cusaymiin sharxulmumtica uu ku dooranayo yani weeyi mas'alada labaad waxa isweydiin leh sadcaalka afuraadani ay ku bannaanaanaysaa soonkii ramadaan in la afuraa ay ku bannaanaanaysaa waa sadcaalka caynkeeya culammada in badani waxay shardiyaan quyuud bay markaa safarka u shardiyaan inay yidhahdaan waa safar tawiila ama inay yidhahdaan waa safarka laba marxaladooda ama inay kaba sii badiyaan inay waxa weeye quyuud bay markaa u tilmaamaan inay yidhahdaan waa saddex farsakh umuurahaas ayaa markaa jira adigu calaa kulli xaal laakiin qowl ahlucilmiga qaarkood ay doorteen yacni markaa ibnu taymiyana uu u gargaaray oo odhanaya safarka kiisa yar iyo kiisa yacni markaa dheer iyo kiisa gaaban mid walba salaadana waa lagu qasrin karaa soonkana waa soonka ramadaanna waa lagu afuri karaa qowlkaas ayaa jira waxaanuu ibnu taymiya leeyahay nusuusta waxaa laynoogu sheegay socosho arlada la socdo ama sadcaal in ruksadaasi ay ku imanayso saasaa laynoogu sheegay waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa yacni waxa weeye wax dembiya kuma qabtaan inaad salaadii markaa qasrisaan marka waxaa laynoo sheegay mutlaqu darbi fi lardi arlada un in la socdo baa laynoogu sheegay axaadiista sidaasi leeg waxaa laynoogu sheegay safarun baa laynoogu sheegay yacni ajidu bii quwatan cala siyaami fi safari fahal calaya junaaxun xadiiskan haddaanu hayno mu odhan safarka caynkaa iyo caynkaasa ayuu yahay ka waxa weeye markaa lagu afurayaa yacni marka waxa weeye nebigu sala allahu alay wasalam wax quyuuda siyaada uma dhigin ee nusuustu waa itlaaqday safarun iyo arla socod dhulka la socdo ayay ilaaqday mar haddaa nusuustu wax quyuuda iyo shuruuda aynay u dhigin sharti in loo dhigaa kale waxay noqonaysaa midaan saxiix ahayn yacni waxa weeye midaan sax ahayn bay noqonaysaa sawaabkuna waxay tahay in wax alla oo aan markaa wax kasta oo aan markaa lagu qaydin yacni luqada iyo sharciga toonna aan xad loogu yeelin in curfiga loo noqonaayo wa kullu maa ataa walam yuxadadii bisharci kaalxarsi fabilcurfi xdudii yacni culammadu qaacida ahaan bay sidaas yadaa u sheegaan qaacide ahaan bay u sheegaan ibnu taymiyana qaacidada macnaheeda waa sheegay oo waa tilmaamay oo marka waxaa lagu qaydayaa un dadku waxay safar iyo sadcaal u yaqaaniin waxay dadku sadcaal u yaqaaniin ruksadu waa ka imanaysaa ha yaraado ama ha badnaado ha dheeraado ama ha gaabnaado sidaas yada abaa ruksadu uga imanaysaa marka calaa kulli xaal arjaxu laqwaal waa qowlkaas weeye saxaabada qaarkood oo sidaas ugu camal falayna waa jiraan oo cabdilaahi ibnu cumar waxa uhi low kharajtu maylan qasartu sala wax kale iska daaya hal mayl haddaan markaas socdo salaadda waa qasrinaya buuri xaafid ibnu xajar waxa uu ku odhanaya fatxulbaariga isnaadkiisu waa saxiix yani waa ka asaxday cabdillahi ibnu cumar marka cabdillahi ibnu cumar waxa uu tilmaamayaa hal mayl salaadda xataa inuu ku qasrinayo axaadiis kaleo sheegaysa waxa weeye masaafo ka dheer inuu markaa ku qasriyeyna waa jirtaa laakiin isma caaridayso oo hadduu mayl ku qasrinayo wixii ka badanna waa ku qasrinaya wixii ka badanna waa ku qasrinaya culamada qaarkood waxay deliishadeen xadiiska markaa tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam saddex farsakh ama saddex mayl inuu waxa weeye markaa ku sameeyey qasri xadiiskaas ayay markaa culamada qaarkood ay deliishadeen hadduu qasri ka yimaadiyana afraadina way ka imanaysaa waayo labada rukso way wada socdaan marka waxa weeye xadiiskaas ayay culamada qaarkood deliishadeen oo waxay u deliishadeen markaa saddexda mayl in lagu qasrin karo salaada soonkana lagu afuri karo laakiin waxaa la yidhi musalla ma aha waxa weeye in markaa istidlaalkaasi inuu sax noqonayo shaki baa xadiiska ku jira oo raawigu wuxuu kala garan waayey ma saddex farsakh bay ahayd mise saddex mayl mar hadday caynka iyadaa tahay marka istidlaalka la deliishanayo nadar baa ku sugan laakiin waxaa la deliishan karaa qadarka badan waa la deliishan karaa waayo qadarka badan kii yaraana waa soo hoosgelaya oo haddii saddex farsakh lagu markaa qasriyo waxay noqonaysaa waxa weeye saddexdii markaa waxa weeye farsakyadu mutayaqan inay tahay in lagu qasriye inuu nebigu ku qasriyey waayo raawigu wuxuu isku qabtay uun ma saddex mayl bay ahayd mise saddex farsakh bay hadday saddex mayl ahaydna saddexda farsakhna way uga sii awlaysantay hadday saddex farsakh ahaydna dee saddexdii farsakh waa la waafaqay marka waxa weeye kaas xadiiskaas waa la deliishaday farsakhii walibana waa saddex mayl sidaas iyada ah weeyaan marka wuxuu noqonayaa halkaas sagaal mayl baa ka imanaya sagaal mayl ayaa ka imanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal sawaabku laakiin waxa weeye waa sida marka waxa weeye saxaabada qaarkood ay ku tageen cabdilaahi ibni cumar iyo marka ay doorteen marka waxa weeye safar oo dhan salaada in lagu qasrin karo soonkana lagu afuri karo soonkii ramadaan waana sida ibnu taymiya marka u gargaaray u nusreeyey waana sida sheekhu albani laftiisu marka waxa weeye uu ku dooranayo yani kitaabkiisa yani silsilatu axaadiis saxiixa mujalladka koowaad sida ku dooranaya u gargaaraya wey marka masaladaasina calaa kulli xaal waa mutlaqu safar ha dheeraado ama ha gaabnaado ayaa ruksadaas lagu qaadan karaa hadday afraad tahay soon la afuro iyo hadday tahay waxa weeye salaad la qasriya labadaba masalada kale saddexaad waxay ku saabsan tahay ruksada soonka marka la afuraayo ruuxii sadcaalka ahaa ma wuxuu bilaabayaa markuu waxa weeye safarkii gudagalo oo marka waxa weeye magaaladii uu ka baxo oo u qadar socdo miyuu bilaabayaa mise waxa uu bilaabi karaa marka uu diyaar garoobo oo markaysaa markaa uu rakuubkii fuulo isagaan weli magaaladiiba ka bixin yacni waaba iska afuri karaa masalada noocaasna culammadu waa isku khilaafsan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ama badankoodu waxay ku tageen ilaa uu dhismayaasha ka baxo oo uu qadar socdo yacni inaanu markaa afuri karin ayay marka waxa weeye culammada badankooda ku tageen bacdu ahli cilmi oo ay ka mid yahay imaam axmed ibnu xambal imaam ahli sunna waxa uu ku tagay in waxa weeye bacdigaasi in marka uu diyaar garoobo oo uu rakuubka fuulo isagaan dhismahaba ka bixin oo magaaladii ka dhammaanin uu deganaa inuu waxa weeye marka afuri karo inuu afuri karo taasna waxay u deliishadeen xadiis yacni markaa anas ibnu maalik laga soo warinayo xadiiskaas oo waxa weeye yacni t- tirmidi iyo markaa kayrkiiba marka ay soo wariyeen oo tilmaamayo anas ibnu malik inuu yidhi yacni marka afraadda la afurayo isagoo sheegaaya oo qofkii waxa weeye markaa sadcaalayay markuu rakuubkii fuulo oo aan weli dhismihiiba ka bixin afraadda uu afuraa inuu yidhi waa sunne anas ibnu maalik baa sidaa yidhi xadiiskaana markaa culamo badan baa markaa saxiixiyey oo marka uu ka mid yahay yacni marka waxa weeye tirmidi uu ka mid yahay waa taxsiiniyey oo waxa weeye tirmidi waa xasan ayuu yidhi waxaa kaloo marka xadiiska markaa saxiixiyey ibnulcarabi almaliki ayaa isaguna marka xadiiska saxiixiyey diyaa lmaqdasi iyo marka waxa weeye xadiiska iyaguna waa quweeyeen sida markaa sheikhu albani ba risaale um xadiiska kaga warramay tasxiixu xadiisi iftaari saa'imi yani markaa risaaladaas siduu kaga warramay yani culamadaas baa ka mida culamada markaa saxiixisay isaguna waxa uu yihi sanadkiisu waa saxiix weliba shawaahid kalena waa leeyahay oo sii quweynaysa risaaladaasaan markaa ku bastiyey oo ku balballaadhiyey xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa ruuxu isagaan dhismihiiba ka dhammaanin inuu soolkii afuri karo waayo marka uu anas ibnu maalik uu yihi waa sunne waxa uu saxaabigu yidhahdaa sunne weeye xukmu rafci bay leedahay oo sunnaha wuxuu u jeedaa waa sunnihii nebiga sala allahu alayhi wasalam marka xukmu rafci ayay markaa leedahay marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal yacni mas'alada soonka ku saabsan waxaa raajixa isagaan dhismihiiba ka bixin inuu waxa weeye markaa hadduu mar safraayo isagaan dhismihiiba ka dhammaanin inuu marka afuri karo ayaa markaa waxa weeye sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid ah oo afraadaas waxay tahay mid u bannaan inuu waxa weeye dib yacni isaga dhigo oo markaa yacni marka uu socodkiisaana u dhex galo oo uu dhismayaashii ka baxo inuu afuraana taasna waa u bannaan tahay laakiin waxa weeye markaa saxaabigu waxa uu ku sheegay inay sunno tahay ayuu ku sheegay taasi marka calaa kulli xaal ruksaday ka mid tahay ruksada ayay markaa ka mid tahay qowlka raajixee qowlkaas weeye axaadiis kaleo xadiiskaa u shawaahidina waa jirtaa basdiga mas'aladaasna risaaladaas ayuu sheikhulalbani marka uu ku balballaadhiyey oo aad markaysaa markaa ugu sharxay yani sida uu xadiisku u qawi yahay qolyaha qaarkood oo ka hadlay yani waxa weeye oona marka uu ku radiyey mucaasiriinta bacdi ka mida oo ka hadlayna yani markaa waxa weeye uu ku radiyey oo ku caddeeyey xadiisku inuu yahay saxiix laakiin mas'alada markaa salaadu lama mid aha mas'alada salaada ilaa uu safarka dhex galo oo uu dhismayaasha ka dhammaado ma qasrin karo waxaana kala farqiyey nebiga sala allahu alayhi wasalam ayaa kala farqiyey oo weligii ma dhicin isagaan dhismayaashii ka dhammaanin oo ka bixin inuu salaad qasriyey ma dhicin mar hadday caynkaa iyadaa tahay waxay ku tusinaysaa soonka iyo salaadu in mas'aladan ay ku kala duwan tahay wakhtiga la bilaabayo ruksada qaadashadeeda inay ku kala duwan tahay oo salaadana la bilaabayo marka la gudagalo safarka ee dhismayaasha laga dhammaado dabadeed yacni waxa weeye soonkana ruksada qaadashadeeda la bilaabayo marka yacni waxa weeye la bilaabi karo marka waxa weeye safarkii la go'aansado ee marka waxa weeye la diyaargarowgii la dhammaysto ee rakuubkii la fuulayo amaba la fuulo in wakhtigaas waxa weeye marka la bilaabi karo ruksada qaadashadeeda xadiiska hore aynu soo marray jaabirna waxa uu tilmaamayey nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaa waxa weeye uu ka gaadhayay kuraaca alkhamiim ilaa uu ka gaadhay togga khamiim la yidhaahdo dacalkiisa ilaa uu ka gaadhay ama afkiisa ilaa uu ka gaadhay ama dacalkiisa inuu soomanaa marka taana waxay ku tusinaysaa inuu sidaana nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam laakiin haalibu danni taasi waxay u badan tahay nebigu markii hore inuu rabay inuu markaa dhammaystir tirto soomkiisa inuu dhammaystirto soonkiisa inuu rabay laakiin markii loo sheegay dad inay dhibaato ku tahay ee aynay karaahiyaysanayaan nebiga inay khilaafaan oo iyagu afuraanna ay karaahiyaysanayaan oo taa ay nacayaan oo nebiguna ay markaa eeganayaan sidaas aawadeed buu nebigu sala allahu calayh wasalam u afray ee xadiiskaasi kuma tusinayo oo lagama qaadanayo ilaa masaafada uu nebigu socdoo kale la socdo inaan markaa la afuri karin oo ruksatul iftaar aan lala iman karin yacni lagama qaadanayo waayo kuraaca alkhamiim markaysagaa masaafo dheer bay u jirtay oo fog ayay markaa u jirtay waxa weeye markaa madiina waxay odhanayaan markaa culamada mucaasiriinta qaarkood yacni marka afar iyo lixdan markaa kilomitir ayay markaa u jirtay yacni madiine ayay u jirtaa afar iyo lixdan kilomitir ayay u jirtaa madiine kuraaca alkhamiim marka masaafada intaa la-eg intuu soconaya nebigu sala allahu alayh wasalam waa soomana halkaa markuu gaadhayna waa afuray marka waxa weeye calaa kulli xaal nebigu wuxuu rabay markii hore inuu soomanaado soonkiisa u dhammaystirto laakiin markii dambe loo sheegay dad inay dhibaato ku tahay buu taas aawadeed buu markaa u afuray sidaas aawadeed goortuu afuray marka waxa weye waa casr dabadii sida markaa riwaayada lafdiga markaa dambeba uu ku tusinayo fadacaa biqadaxin min maa'in bacda alcasri yani markaa sida markaa lafdigaasiba uu ku tusinayo waxaa kale oo markaa yani xadiiskan ulaa'ika alcusaa iyo xadiiska kale laysa min albiri asiyaamu fi safar waxaa lagu xambaaraya un xaalka dadka dhibaatada ay ku tahay xadiiskaa kalena waa sababta waa ku cadyahay sidaa aawodee istidlaalka uu ibnu xasmi daliishaday oo uu yidhi soomba in markaa lagu soomo ramadaanba in safar lagu soomaa waa cisyaan uu sidaas iyada a yidhi waxa weeye qowlkiisu waa qowl baatila waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ramadaan waa soomay yacni waxa weeye isaga oo sadcaal ah saxaabadiisuna waxa weeye inay soontay markaa la jirkiisa nebiga sala allahu alayh wasalam iyagoo nebiga la socda ramadaan inay soomeen oo qaar sooman iyo qaar afuran labada mid walba ay lahaayeen qolana qolada kale aynay ceebaynaynin ayaa marka axaadiista qaarkoodna ku soo aroortay taasina waxay markaa leedahay xukmu taqriir bay leedahay oo nebiga haddii mar ay la socdeen inuu taana taqriir weeyaan oo inuu u sugay oo xuja ayay noqonaysaa xujo ayay noqonaysaa marka haddii la yidhahdo oo xadiiska kale waa caameh oo xadiiska kale wuxuu sheegaya laysa min albiri alsiyaamu fi safar alsiyaamu waa caam oo dee ashu waa jinsiyo yacni oo waxa weeye cumuum buu faa'iideynaya maxaa laga odhanaya taa waxaa lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo yacni xaaladii xadiiskaasi uu ku yimi oo kale ciddii shabbahda ayuu markaa nisbadooda u yahay yacni markaa aanu khayr u lahayn soonku oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu arkay nin markaa la hadhaynayo oo la rushaynayo markaasaa uu yidhi maxaa jira oo markaasaa la yidhi waa sooman yahay waxay gaadhay heer markaa waxa weeye la rusheeyo ayay markaa gaadhay oo dacfigii uu ku fara batay ninkii markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laysa min albiri alsiyaamu fi safar marka waxaa looga jeedaa xaaladaasoo kale wixii shabbaha oo noocaasoo kale ah inuu soomaa khayr uma laha ayaa markaa laga tilmaamaya waactabiru cumuuma fii nafsin uhur ama khusuusu sababin famactubir maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi ibnu cufaymiin waa ka nadmigiisa alqawaacid adahabiya la yidhaahdo odhanaya yani wactabir ilcumuuma fii nafsin uhir yani waxa weeye wactabir ilcumuum caamnimo tixgeli buu ku yidhi fii nasin uhir nas la soo naqliyey cumuumkiisa tixgeli oo waxaad tidhahdaa cumuumnimaa loogu camal falaya yacni cumuumnimo ayaa loogu camal falaya amaa khusuusu sababin famactubir laakiin sababta gaarnimadeeda iyada lama tixgelinayo oo sabab gaara hadduu xadiisku ku yimi ama aayaddu oo laakiin markaa lafdigu caam yahay lafdiga cumuumka ah baa la xujaysanaya maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi waa goorma waa inta aanu markaa waxa weeye sababtu laakiin haddii sababtu ay ku dheehan tahay yacni markaa sababta hadday ku jirto wasfi cillanimo tilmaamaya wasfi cillanimo tilmaamayo cillo laga qaadan karaa haddii ay ku jirto sababta marka waxa weeye fakhud bilwasfi wasfiga qaado oo calaa xasabi alwasfi ku caamiyeel maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi yacni waxa weeye waa suuradan oo kale yacni waxa weeye xadiiska sababta uu ku yimi waa maxay waa nin markaas soomay safar oo safarkii ku daciifay ilaa xad markaysaga xad markaa yacni waxa weeye uu noqday oo kale sidii markaa waxa weeye markaa inuu daboolmo oo kale ku dhow bimacnaa darar fara badan inuu ka soo gaadhayo markaa sababtaa waxa weeye wasfigaa ku sugan qaado oo waxaad tidhaahdaa ka xaalkiisu sidaasoo kale yahay oo hadduu soomo sadxaalkii ku soomo xaal darar fara badan iyo dhib badani ka soo gaadhayso ka gaadhay taa waxaa la odhanayaa inuu soomaa khayr uma laha waxaana la odhanayaa ulaa'ika alcusaah yacnii inay soomaan kuwaasi waa cisyaan oo cusaad bay noqonayaan soonkaasay yani cisyaan inay ku dhaceen ay markaa noqonayaan marka calaa kulli xaal taasna sidaas yada ah ayaa looga jeedaa qaacidadaa ibnu cusaymiin sheegayaana culamo badan baa sheega waa qaacida markaysa waxaa muhima adilo badan baana markaysaa markaa yani lagu tawjiihin karaa xadiidka lix boqol iyo shan iyo toddobaatan wa can ibni cabaasin cabdillahi ibni cabaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yihi rukhisa lishaykhi alkabiiri waxaa loo rukseeyey oo loo fasaxay lishaykhi alkabiiri odaygii weynaa an yuftira inuu afuro ayaa loo fasaxay wa yucima uu quudiyo can kulli yowmin maalin kasta xaggeeda yacni ay can sawmi kulli yowmin maalin kasta soonkuu soomi lahaana beddelkeedii waa inuu ka quumi ka quudiyaa miskiinan miskiin walaa qadaa'a calayhi wax qalle la yidhahdaa masaara rawaahu daara qudniyu daara qudni baa xadiidka soo wariyey waalxaakimu ayaa soo wariyey wasaxaxaahu labaduba waa saxiixiyeen oo daara qudni waxau yidhi isnaadkiisu waa saxiixun haabitun ayuu yidhi xaakimna waxau yidhi waa xadiisun saxiixun calaa sharti albukhaari ayuu yidhi dahabi laftiisuna waa ku waafaqay shaykhulalbaanina waxa weeye xadiiska waa saxiixiyo min turuq buu xadiiska ka saxiixiyey ariiqyo badan ayuu markaa xadiiska ka saxiixiyey isagoo sida inta ka dheer xadiiskani waxa uu tilmaamayaa qofkii gaboobay inuu waxa weeye afuraayo mas'aladana tafsiil baa ku sugan tafsiilka ku sugani waxay tahay waxa loo rukseeyey oo ibnu cabbaas uu yidhi islaanta markaa gabowday iyo odayga gaboobay waxa loo rukseeyey yacni marka aladiina laa yutiiquuna kuwaasaan awoodi karin inay soomaan yacni inay afuraan baa loo rukseeyey maalin walbana miskiin ay markaa quudiyaan oo wax siiyaan wax qalle la yidhahdaana masaara marka waxa weeye odaygii weynaa ee laakiin soonkii awoodi karaayey xaalkaa inuu isagu soomaayo culamadu waa isku waafaqsan yihiin nusuustuna waa inoo sheegtay inuu yidhaahdo markaa waan gaboobay oo waxbaan markaa quud baan bixinayaayo anigu miskiin baan quudinayaana asixi mayso mar hadduu soonkii awoodi karaayo icaam waxa la yidhaahdaa ka juusi mayse waa inuu soomaa weeye mar hadduu kari karaayo inuu soomo ee cillada marka waxa weeye afraadda u bannaysay gabowga ma ahee waa kari kari waaga aanu kari karin soonka sidaas weeye marka waxa weeye kaas marka aan kari karaynin wuxuu noqonayaa waa afuraya waana marka waxa weeye waxaanu samaynaya icaam buu samaynaya icaam uu quudiyo miskiin marka uu quudiyo ayuu markaa samaynaya ama ka kale wuxuu soo gudagelayaa kari karayaa si kasta ha u gaboobe wa an tasumuu khayrun waxa uu soo gudagelayaa faman shahida minkum shahra falyasumhu yani marka waxa weeye aayaddaasu cumuumkeeda soo gudagelaya marka inuu soomaa waajib ku ah inuu soomo ayaa waajib ku ah haddaba kii aan kari karayna odayga weynaa ahaa ama islaantii gabowday ama odaygii gaboobay ee aan kari karaynin inay soomaan suwar baa loo kala qaadaya suurooyinka loo kala qaadaya waxay tahay xaalad waxa weeye markaa waa gaboobeen waxaanay gaadheen xaalad asaasaqa oo aynay waxba kala garanayn carruurowga xaaladda la yidhaahdo ayay markaa gaadheen xaaladda noocaasa takaaliiftu waa ka dhacaysaayoo marfuuculqalam bay noqonayaan mar hadday asaasaqaan marfuuculqalam bay noqonayaan wax itcaamana xataa laguma laha waayo takaaliiftani kuma waajibin takaaliiftani kumay waajibin taasi waxa weeye waa mas'alo haddii xaaladda asaasaqa aanu gaadhin ee uu caqligiisii taam yahay caqligii wax kala garanaayo laakiin aanu soonkii kari karaynin xaalka noocaas ah ahlucilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen itcaam buu samaynayaa sida asarka ibnu cabbaasba uu sheegayo oo miskiin buu quudinayaa oo wax siinayaa ha yeeshee markaa waxa weeye qalle wax la yidhahda laguma laha oo xoog dee u soo dhalanayo oo dib markaa uga imanayaa ma jiro dacfiga iyo taagdarradu waa ku sii badanaysaa marba marka ka dambaysa mar hadday caynkaa iyada tahayna waxa weeye yacni qalle wax la yidhahdaa ma saaran laakiin fidya saaran jawaahiirta culammadu saasay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen mar hadduu soonkii awoodi kari waayey yacni wujuubkii soomku waa ka dhacay itcaamkaninima saara bay yidhahdeenoo waajibkuma aha waayo ibnu cabbaas baa yidhi xadiisku marfuuc ma aha oo nebigu ma odhanin sala allahu calayhi wasalam aayadda marka haddii la yidhaahdana wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin yacni waxa weeye aayadduna waa mansuukho waa la nasakhay oo muxkam ma aha hadalka marka cabdillaahi ibnu cabbaasna markaa sidiisa xujo uma aha oo waxa weeye qowl saxaabi yacni markaa in gaarkiisa xujo mid u noqonayo ma aha bay markaa yidhaahdeen qowlkaasina sidaas yadaa buu jira aayadda waxaa la ysku hayaa ma mansuukha mise waa muxkamo khilaaf baa ku sugan cabdillaahi ibnu cabbaas laba ra'yi labadaba markaa waa yidhi waa mida waxau ihi laysat bimansuukha mansuukha ma aha buu ihi bukhaari baana saxiixa kaga soo wariyey inuu cabdillahi ibnu cabbaas uu yihi mansuukha aayaddu ma aha ee hiya fii shaykhi alkabiiri waxay ku sugan tahay aayaddu oo ku saabsan tahay odayga gaboobay iyo islaanta gabowday yacni oo waxa weeye soonka aan kari karayn ayay ku saabsan tahay riwaayo kalena cabdillahi ibnu cabbaas waxau yidhi aayaddu mansuukho weeye oo waa mansuukho mar kalena waa yidhi labada hadalba waa leeyihi jamaahiiru ahlicilmina waxay yidhahdeen aayaddu mansuukho weeyaan waayo saxaabigii kale marka aayadda sheegaya waxa uu tilmaamay waagii hore in waxa weeye ruuxu isagoo soonkii awoodi karaayo kari karaaya ayuu wuxuu door u lahaa ruux kastaaba inuu soomo iyo inuu intuu afuro markaa miskiin quudiyo ruuxii xataa soonka kari karaaya ee yacni daaqada iyo awoodda u lahaa ayaa labadaasu markaa u door lahaa wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin macnahaasay ku saabsanayd oo waxa weeye inuu markaa yacni quudiyo miskiin iyo inuu soomo labadaasuu kala dooranay dabadeed markii dambe waxaa soo degtay wa an tasumuu khayrun lakum yacni waxa weeye iyo faman shahida minkum ushahra falyasumhu yacni ku kasta oo waxa weeye yacni markaa nagaada oo aan markaa mawaanicdii ka maran oo yacni bishii markaysa wax markaa yacni waktiga ee la arkay markaa nagaa oo xaadir ahaa mawaanicna ka maran markaa ha soomo taasaa soo degtay marka waxaa la nasakhay aayaddii hore sidaas yada abaa saxaabada markaa yacni qaarkood ay sheegeen sida muslimba saxiixa kusoo wariyey marka xadiiskaasina waxa uu tilmaamayaa aayadda macnaheedu inay tahay kuwii soonka awoodi karaaya inay ku saabsanay cabdillahi ibnu cabbaasna waxa uu ku fasirayaa yacni kuwii aan soonka kari karayn saas aawadeed ba culamada qaarkood waxay u qadareen laa bay u qadareen oo waxay yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood laa hadalka waa la geliyaa iyadoo markaa waxa weeye ay markaa iska tahay zaa'ido wakhtiyada qaarkoodna iyadoo hadalka ay ku jirto oo macnuhu aanu dhammaystirmayn baa la xadfa marka wa cala aladiina yutiiquunahu waxay ka mid tahay mararkii la xadfay bay ka mid tahay an tamiida bikum ay anlaa tamiida bikum oo kaleay la mid tahay an tamiida bikum ay marka waxa weeye lianlaa tamiida bikum ayaa macnuhu u dhacaya marka waxa weeye waxaa looga jeedaa wacala aladiina yutiiquunahu ay laa yutiiquunahu kuwaan kari karaynin inay soomaan waxa markaa saaran fidyatun dacaamu miskiin fidyatun fidya saaran ka bedelo dacaamu miskiin baa saaran miskiin inay quudiyaan ayaa markaa saaran sidaasaa saaran marka waxa weeye calaa kulli xaal ishkaalka markaa la keena ra'yiga ibnu cabbaas lagu keenayna waxay tahay mas'alada haddii la yidhahdo aayaddu waa mansuukha mansuukh in xukum laga qaataa ma suuragal aha haddii la yidhahdo aayaddu waa muxkamana waxay ka hor imanaysaa sababtii marka ayay ka hor imanaysaa xadiiskii muslim uu sheegaayey oo inay ku saabsanayd kuwii soonka yacni markaa kari karaayay inay ku saabsanayd marka calaa kulli xaal sida markaa lagu ishkaal bixin karaa waxay tahay in la yidhaahdo aayaddu waxa ay sheegaysay mid waxay ku tilmaamaysay markaa yacni manduuq ahaan midna waxay ku tilmaamaysay mafhuum ahaan manduuq ahaan waxay ku tilmaamaysay kuwa soonka kari karaaya inay waxa weeye soomaan inay soomaan inay iska dayn karaan oo dabad markaa ay itcaam samayn karaan beddelkeeda taa waxay ku tilmaamaysay manduuq ahaan wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin waa haddii ay afuraan weeye kuwii haddaba soomka aan kari karaynin inay afuraaddu u bannaan tahayna aayadda waxay ku tusinaysaa calaa sabiili alawlaa oo haddii kii markaa soonka kari karaayayba uu awoodi karo intuu afuro inuu markaa itcaam sameeyo waxa uga mudnaansha badan kii aan kari karaynba soomka marka taana biariiqi almafhuumi alawlaa mafhuumu muwaafaqo xukumka uga awlaysan oo uga mudnaansha badan ayay markaa taana kuku tusisay markay sidaas yadaa tahay waa mansuukho markee la leeyahay waxaa la nasakhay manduuqii baa la nasakhay oo ahaa kii soonka kari karaayay inuu afuraa ayaa la nasakhay cudurdaar la'aanteed mafhuumkiina waxa weeye marka la leeyahay ayaa la baaqi yeelay mafhuumkii kuwii aan soonka kari karayna inay afuraan oo ay markaa iyagu fidyo sameeyaan mafhuumkaana waxaa laga dhigay mid baaqiya laga dhigay mid baaqiya ayaa laga dhigay marka mafhuumkaa waxaa soo gudagelaaya odaygaa gaboobay islaantaa gaboobay ee aan labada midnaba soonka aanu kari karay waxa kale oo la mida ruuxii xanuunsanayey ee qabay almaradu almusmin xanuun waxa weeye laga quustay oo xanuunkan iminka ma kari karayo inuu soomo lamana rajaynayo xanuunkaa inuu ka bogsado xanuunkaana inuu dib uga bogsado lama rajaynayo sida xanuunada khatarta ah oo kale ilah baynu ka magangallay marka waxa weeye yacni aydiska iyo waxyaalaha noocaas oo kalea dadka ay ku dhacaan ee aan soonkii kari karaynin waxay markaa noqonaysaa inay waxa weeye afuraan oo ay bixiyaan markaa fidyo ay bixiyaan ayay noqonaysaa wakadalika amraadda kale ee musminkiina waa la mid xanuunada kale ee laga caal waayey ee laga quustay ee laisleeyahay markaa waxa weye kama bogsanayo iyaguna waa sidaasi laeg haddaanu markaa soom yani markaa u ku dhacaan oo ay hayaan oo soonkii uu dhib ku yahay waa afurayaa fidyaanu bixinaya fidyo ayaanu bixinaya waxaa kaloo culammadu ay ka hadlaan masalada ma soo gudagelaysaa mise ma soo gudagelayso masalada ku saabsan yacni qofkii dumar ahayd ee ee waxa weeye marka xaamilada ahayd ee uurka lahayd ee aan kari karaynin inay soonto iyo qofkii dumar ahayd ee markaa yacni yacni nuujinaysay ilmaha nuujinaysay ama jaqsanaysay ee iyaduna marka waxa weeye aan kari karaynin inay soonto oo soonka ay soonto ama iyadu ay ku dhibaatoonayso ama ilmuhu uu ku dhibaatoonayo ama labadooduba ay ku wada dhibaatoonayaan ilmahaasina wax kale aanu markaa ka yacni qaadanaynin ashyaa kale markaysa markaa waxa weeye uu markaa qaadanayaa aynay markaa jirin marka waxa weeye qofkaa dumara ee ama xaamilada ama murdica ah ama isjaqsanaysa ama markaa xaamilada ee uurka leh xaaladda ay kari karayso soonka inay soomayso waxa weeye iyadu waa markaa waa go-an tahay oo dee hadday soonkii awoodi karayso aynay dhibaato iyada iyo ilmaha toonna ku keenaynin waa inay soontaa haddii laakiin aynay kari karayn oo dhibaata ka imanayso ama iyadu ku dhibaatoonayso ama ilmuhu ku dhibaatoonaya ama labadoodu waa kuwada dhibaatoonayaan hadday sidaas tahay waxa waajib ku noqonaysa inay afurto waajib waxa ku noqonaysa inay afurto hadday afuri weydo yacni waxay noqonaysaa mid cisyaan la timi bay noqonaysaa sida kaa waxa weeye safarka ku dhibaatoodayba loo yidhi ulaa'ika alcusaaya iyaduna cisyaan ku jirta faral waxa ku noqonaysa inay afurto ilaahayna waxa uu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina ilaahay wuxuu ahaaday mid idiin naxariis badan ayuu ahaaday waxa kaloo ilahay yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaag ha ku ridina ayaa la yidhi waxa kale oo markaa ilaahay uu yidhi qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin yacni waa khasaareen kuwa ubadkoodii u laayay cilmi darro iyo aqoon darro kuwa ubadkoodii u laayay kuwaasi waa khasaareen marka inay khusraan tahay iyo khasaare ayuu ilahay inoo sheegay marka waxa weeye khayr ma aha iyadoo aan soonkii kari karayno ay iyadu ku dhibaatoonayso ama ilmuhu ku dhibaatoonaya ama labadooda ku dhibaatoonaya inay soontaa yacni mid khayr ugu jira ma aha waxayna ku noqonaysaa aafima oo waa ku dambaabaysa waa ku dambaabaysa sidaas iyadaa weeyaan marka waxa weeye dumarka qaarkood inay ku adkaystaan soonkii iyadoo uu dhibayo oo ay dhacdo waxa weeye dumarka qaarkood intay iska soomaan oo diidaan inay afuraan lagaba yaabo ilmuhu inuu soo duulo amaba marka uu qubto oo uu furmo waxa weeye ta noocaasi waa markaysaga khatar waxaana sababaya markaysaga jahli ayaa markaa sababaya waayo wax kororsay is leedahay waxa weeye arrinkan ay samaynaysaana dee waxa weeye waa arrin marka waxa weye waxba uma kordhinayo oo dee khayr uguma jiro xaaladdan inay soontee aafimay ku noqonaysaa way ku dambaabaysaa way ku dambaabaysaa waxaana lagu ogaan karaa ilmihii inuu dhibaato ku keensanayo ama dabiib iyo dhakhtar lagu kalsoon yahay inuu sheego ama waxa weeye markaa tajribe in lagu ogaado yacni markaa umuuraha noocaas ah xaaladeedaa laga qiyaasi karaa waxa weeye mala qaaliba xataa lagu ogaan karaa oo waxa weeye xaaladdii marka kale aynay soomanayn ba hadday yacni marka ay tabcaan tahay waxa weeye dee xaaladanna markaysa waxaan soonkiina in aad iyo aad ay u dhibayso ay dhici karto ilmuhu inuu soo duulo ayaa waxa weeye markaa la garanaya marka haddaba waxa weeye calaa kulli xaal mas'alada noocaasa waxay tahay waajib waxay noqonaysaa hadday dhibaato ku keensanayso inay waxa weeye afurtaa waajib bay ku noqonaysaa ha yeeshe maxaa saaran culamadu aqwaal bay ka leeyihin culamada qaarkood waxay leeyihin waxa saaran qalle oo inay hadhow qallayso ayaa markaa yacni saaran oo waxay yidhaahdeen waxay la mid tahay in qofkii mariidka ahaa ee bukay oo kaley la mid tahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen labadaa la kala saarayaaye ma hadday isjaqsanayso mise hadday uur leedahay haddii ay isjaqsanayso waxa weeye waa inay markaa qalle iyo fidyo labadaba waa inay israacisaa yacni waxa weeye qalle iyo marka waxa weeye fidyo labadaba waa inay israacisaa laakiin haddii ayna isjaqsanayn qadaa keliya waa inay ku kaaftoontaa qowl kale waxa uu leeyahay oo waxay yidhahdeen marka uu qofkii dumar ay uur leedahay ilmahani wuxuu ka dhigan yahay jus jidhkeedii ka mida ayuu ka dhigan yahay oo iyadii buu ku guda jiraa dhibaatada gaadhaa iyadana waa gaadhaysaa oo dhib baa ku imanaysa marka fii macna almarad weeye laakiin ta kale waa ka duwan tahayoo ruux kale oo ka baxsan oo markaysa waxa markaa dhibaatada gaadhaa ee xanuunsadka uu ka xanuunsanaya mooyaane isagana jidhkiisa dhibaatadii aynay gaadhaynin ayaa waxa weeye markaa uu aawadii u afray culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxa weeye waxa ay samaynaysaa haddii nafteeda ay u baqdo ama nafteeda iyo ilmahoo wada socdo ay u baqdo labadaas qadaa keliyaa saaran laakiin hadday ilmaha u baqdo ama uur ha lahaato ama ha jaqsanaysa ilmahoo keliya hadday u baqdo xaaladda noocaasa waxa weeye waa inay qadaa iyo fidye labadaba israacisa waana sida shaaficiyadii marka ay qabaan xanaabilada bacdi ka midna waa qabaanoo markaysa waxaa riwaaya can imaam axmed namala waa jirta qowl kale waxa uu leeyahay maya waxa saaran fidyo keliyaa saaran oo inay fidyo bixiiso oo ay maalin walba miskiin quudiso ayaa saaran qadaa wax la yidhaahdiyo qallana ma saara qowl kale oo shanaad waxa uu leeyahay maya xataa fidyana ma saaro ibnu xasmi baa qowlkaana qaba oo waxa uu leeyahay waxa weeye inay markaa xaaladday ku dhibaatoonayso inay afurtaa faral bay ku noqotay mar hadday sidaas yadaa ku afurtay oo waajibka ay gudatay inay hadhow waxa weeye markaa qallayso daliil markaa ku waajibinaya ma hayno inay xoolo bixisana xooluhuna asal marka waxawey waa macsuuq alaa ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada marka in la yidhaahdo waxa weeye xoolo inay bixiso ama markaa fidyo bixisaa waajib ku ah iyaduna daliil ma laha cismatulmaal baana markaa ku baaqi nahay indana maalkeedu waa dhowran yahay laakiin calaa kulli xaal markaad isku soo ururiso waxa weeye laba qowl baa ugu xoog roon labadaa qowl ee ugu xoog- xoogga rooni waxa weeye waa qowlka odhanaya qado keliya ama qalle keliya lagu leeyahay ama nafteeda ha u baqdo ama ilmaha ha u baqdo ama labadooda socdo ha u baqdo waxaa lagu leeyihin qalle keliya wax fidye la yidhahdo lagumaba laha iyo qowlka labaad oo ah maya waxaa lagu leeyahay fidye keliya wax qado la yidhaahdo laguma laha qalle lagumaba laha labadaa qowl baa ugu xoog roon labadaa qowl ayaa mas'alada ugu xoog roon labadaa qowlna haddii la eego cabdillaahi ibnu cabbaas iyo cabdillaahi ibnu cumar labaduba waxay fatwoodeen oo ay caddeeyeen in waxa weeye lagu leeyahay fidye keliya oo inay markaa yacni raashin bixiso maalintii walba miskiin ay quudiso laakiin wax qalle la yidhaahdo aan lagu lahayn bay labaduba fatwoodeen labadabana asaaniid saxiixa baa lagaga soo wariyey sida marka waxa weye daara qudni uu sheegay oo waxa weeye marka waxa uu tilmaamay labadooduba inay saa fatwoodeen axaadiis buu kusoo wariyey dariiqyo badan oo kala duwan dariiqyada mid walba waxa weli sanadkiisu waa saxiix wakadalika culamo kalena waa saxiixiyeen sida sheekhu lalbani oo kale markaa irwaaga irwaaulkhaliilka ayuu isaguna ku saxiixinaya oo uu tilmaamaya asaaniidaas inay saxiix tahay weliba xadiis markaa isku daraya afarta ayaa jira oo odhanaya odayga gaboobay islaanta gabowday iyo waxa weeye gabadha markaa uur kale iyo gabadha nuujinaysa afartaasaan markaa awoodi karaynin aayadan ayaa waxa weeye markaa ku saabsan wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin aayaddan waxaa loo sugay ama loo rukseeyey qolyahaasaa loo sugay sidaas yada ah yani markaa weeyaan yani waa loo sugayda marka uu leeyahay cabdullahi ibnu cabbaas iyo waa loo rukseeyeyda waxay markaa yidhahdeen xukmu rafci bay leedahay oo cidda wax u sugaysa ama u ruksaynaysa waayo dee nebiga in lagala kulmay noqonaysa laakiin bacdiba waxay waxay aqbali kartaa inuu aayadda ka fahmay ayay markaa aqbali kartaa taa lafteedana dee fahamka waxa weeye cabdullahi ibnu cabbaas qur'aanka waxa weeye nabigaa ugu duceeyey fahamkiisa inuu si fiican u fahmo allahuma faqihu fi diin wacallimhu ta'wiil baa nebigu sala allahu alayh wasalam ugu duceeyey saas aawoodee fahamkiisu waxa uu yahay marka waxa waa muctabar waana ahlu lisaan buu ka mid yahay marka dambena barakadii ducadii nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa de waxa weeye markaa yani waa ka muuqatay oo saxaabaduba taa waa u ogaaye ta'wiilka qur'aankiiyo siduu ugu fiican yahay weliba intaa waxa dheeraad ka ah cabdillaahi ibnu cabbaas iyo cabdillaahi ibnu cumar hadalka ay yidhaahdeen qofka markaa yacni xaamilka ah qofka dumarkaee uurka leh iyo qofka dumara isshaqsanaysa hadday awoodi kari waayaan soonkii way afurayaan wax qalle la yidhaahdana laguma laha hadalkaa waxa weeye uu yidhi yacni cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas mukhaalif saxaabo oo khilaafsan lama oga saxaabada axad ka mid ah ra'yigaa ra'yi khilaafsan lagama soo rarin sida waxa weeye markaa sida sharxulkabiirka yani markaa ku sugan oo sharxulkabiirku waxau odhanaya walaa yuclamu lahuma mukhaalifun min asaxaaba mukhaalif saxaaba lama oga waa ka marka waxa weye sharxulkabiirku isagoo adigu gaar u daabacan mala waa jira laakiin isagoo wuxuu inoo yaallaa isagoo waxa weye muqniga ibnu qudaama ku hoos yaalla oo xagga hoose maraya ayuu markaa inoo yaalla culamo kaleo iyaguna saas si la eg tilmaamay mukhaalif saxaaba inaan la ogeyn waa jira marka waxa weeye mar haddii waxaweye aayaddii loo cuskaday oo la yidhi mafhuumkii aayadda markaa laga daliishanayaa mar hadduu cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdillaahi ibnu cumar labaduba ku fatwoodeen mar haddaan mukhaalif saxaabo la ogeyn oo khilaafsan mas'alada noocaas ah waxay noqonaysaa qowlkaasi inuu ugu raajaxsan yahay ugu quwo badan yahay ayay noqonaysaa wa arjaxu laqwaal inaan dad fara badani qowlkaa qaadanna markaysaga ma keensanayso markaa yacni daciifin oo dad baa waxay moodaan culammadu halkay u badan yihin had iyo jeer inay raajax tahay halka culammada badankoodu aynay marinna inay markaa daciif tahay oo waxay noqdeen markaysagaa jumhuuriyiin bay noqdeeno waxa uu leeyihin ana maca aljumhuur jumhuurka culammadu halkay maraan un baan markaysagaa maraya yacni waa jirtaa in waxa weeye qofka masalada raajaxnimadeedu markay u kala caddaan weydo oo ay noqoto cid inuu qallito inuu jumhuurka qallitaa inay ka fiican tahay afraadda khilaaftay jumhuurka inuu qallito waayo markaysaga yani markaa waa yani jumhuurka waa la weheshadaa waxaanay tahay waxa weeye yani sida markaa malaha la malaynayo sida haalibka inay sawaabka waafaqayaan jumhuurka weeye laakiin waxaa dhici karta inay markaa waxawe waqtiyada qaarkood khata'aan baa suurowda marka waxaweye waktigay caddaato xagga daliilka in laga raajacsan yahay jumhuurka looma aaba yeelayo ee qowlka raajixa baa markaysa waxa la qaadanaya qowlka raajixa ah ayaa markaa la qaadanaya marka calaa kulli xaal yani waxa weeye saxaabada waxa la yidhaahdo mukhaalif saxaabo lama oga oo saxaabadii ay si markaa yidhaahdeen wax khilaafsanna aan la ogeyn masalada noocaasa wax ka xoog badan haddaan la helin xujo weeye wax ka xoog badan haddaan la helin xujo weeye hadda waa ijmaac weeye ma odhan laakiin waxa weeye xujo weeye haddii wax ka xoog badan aan la helin farqaana udhexeeya in la yidhaha waa xujo iyo in la yidhaha waa ijmaac cumuum iyo khusuus baa udhexeeya oo waxa weeye markaa wuxuu noqonaya xujo kasta dee ijmaac maaha laakiin waxa weye ijmac kasta oo saxiixa xujo weeye marka cumuum iyo khusuus ayaa udhexeeya marka fahamka saxaabadana dee waa layna saaray oo waxa weye waa sabiilu lmu'miniinkii waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masiira nebigu waxa uhi man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabi markuu firqa naajiya ka warramaayo wakadalika marka waxa weeye yani waxa uu yani nebigu sala allahu alayh wasalam inoo tilmaamay saxaabada in lagu hanuuno oo annujuumu amanatun lisamaa yani nabad calaamad nabadgeliyo in marka waxa weeye xidigaha iyo nebiga iyo saxaabadu saddexduba inay yihiin buu nabiguna sala allahu alay wasalam xadiiskii saxiixa muslim saxiixa kusoo wariyeyna uu ku sheegay waata kale marka waxa weeye saabiqiinta in la raaco waa marka laynoo sheegay yani waxa weeye waa waa laynoo sheegay yani waxau ilaahay yidhi والsaaبقوna الأwلوna min المهاaجiriina والأنصاr والadiina اتaبcuهm بإحsاni radي الlah عanهm وradوu canهm marka waxa weeye saabiqiinta in la raaco طariiqoodoo la maro waxa weeye waxay tahay waa wado raalli ahaansho ilaahay uu ku raalli noqdo wey yani cabdلlahi بni cumar iyo cabdلlahi بnu cabaasna waxa weeye waxay ka mid noqonayaan markaa saabiqiintii bay ka mid noqonayaan waana ka asaxday mukhaalif saxaabana lama oga marka waxa weeye calaa kuli xaal yani mas'aladaas arjaxu الأqwaal waa qowlka fidyada ku saabsan wey qowlka fidyada ku saabsan arjaxu laqwaal wey mas'alada waxa weeye mafhuumka aayaddana in waxa weeye mantuuqa inta la nasaho mafhuumku baaqi noqdo usuuliyiinta bacdi ka mid a qaba usuuliyiinta bacdi ka mid a ayaa qaba wa calaa haadaana markaysaga aayadda markaa mafhuumkeedu de wuxuu noqon karaa markaysaga xalxujo oo in mantuuqii la nasaho mafhuumku uu baaqi yahay waa mid suuroobi karta yacni kutub usuulna mudawan bay markaysaga ku tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa maxamedi wacala aali maxamed waxaan sii usii yara idaafaynayaa mas'aladii u saabsanayd xaamilka iyo murdica gabadhan waxa weeye marka leeyahay yani isshaqsanaysa laga hadlayo haddii waxa weeye ilmaha maslaxadiisa waxay u afurtay aynay ahayn ee ay tahay waxa weeye nifaaskiiyo kale xaalka ay ku sugan tahay xaaladda noocaasa way qallaynaysaa xaaladda dhiigga dhalmada daraaddeed yacni marka afraaddu ay tahay laakiin ilmuhu wax kaleba uu iska qaadan kari lahaa xaaladda caynkaasa waxa iyadu waa qadaa oo way qallaynaysaa marka masalada iyadu waxa weeye waa taas sidaas weeyaan tan ku saabsan aayadda hadalka ibnu cabbaas waxaa markaa dhici karta in lagu tawjiihiyo oo la yidhaahdo waxa weeye marka uu leeyahay waa mansuukha iyo mansuukha ma aha bimacnaa mansuukha waxa weeye waa makhsuusa inuu uga jeedo oo nasrigu selafka waxay u isticmaali jireen macno ka caamsan macnaha ay u isticmaalaan yacni muta'akhiriintu ay u isticmaalaan yacni mutlaqu takhyiir wax ka bedelaad dhammaanteed bay u isticmaali jireen oo aayaddii kulliyan xukumkeedii loo rafciyo ama markaa wax looga reebo loo khasiso ama loo qaydo dhammaanteed nasri bay ku itlaaqi jireen marka mansuukha markuu leeyahay waxay noqon kartaa inuu uga jeedo waa makhsuusa oo cumuumkeedii baa wax laga reebay oo bimacnaa waxa weeye kuwii qudrada iyo awoodda u lahaa ee ayaddu mantuuqa ay ku ahayd baa laga saaray yacni mafhuumkiina waa harsan yahay yacni saas iyadaabay noqon kartaa markuu leeyahay mansuukha ma ahana waxay markaa noqon kartaa inuu uga jeedo bimacnaa bilkulliya looma rafcin adigu wejigaasna waxa weeye waa jiraa laakiin wejiga hore aynu tilmaannay waxa weeye albani sida uu markaa tilmaamay oo ah markaa inuu yidhaahdo labada hadal waxaa lagu jamcinayaa markuu leeyahay mansuukho iyo mansuukho ma aha isagu wuxuu ka dhigayaa waxa weeye macno kaa ku yara dhow laakiin ka yara duwan macnahaasoo waxa weeye ah yacni marna xukumkaa la sheegayaa marna waxaa la sheegayaa aayadda markaisaga ayaa laga hadlaya marna xukumka ayaa laga hadlaya marka xukumku mansuukh ma aha buu leeyahay binisbati yani kuwa aan awoodaynin xukunkaa fidyada in la bixiya mansuukh ma aha marna aayaddaa laga hadlaya marka calaa kulli xaal saas oo kale ayuu ku tawjihinaya lakin waxaa ka fiican in la yidhaahdo yani waa mansuukha iyo mansuukha ma aha naskiya macnihii caamkaah ee selafka ayaa looga jeedaa marka mansuukho weeyaan waa makhsuusaa looga dan leeyahay yani mansuukho ma ahana waxaa laga tilmaamaya bilkuliya looma wada rafcinin yani taas ayaa markaa lagu tawjihinaya xadiiska lix boqol iyo lix iyo toddobaatan oo can abi hurayrata radia alaahu canhu abi hureyre waxaa laga soo wariyay raallia ka noqdee qaala inuu yidhi jaءa rajulu nin baa yimi ila nabiyi sala allahu alayh wasalam buu u yimi fa qaala waxau yidhi halagtu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo waa halaagsamay buu idhi qaala wuxuu idhi wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay qaala waqactu cala imra'atii fii ramadaana waxaan ku dhacay buu yidhi cala imra'atii afadaydii ayaan ku dhacay buu yidhi fii ramadaana ramadaan gudaheed waaqactu lafdigana waa li wiqaacuna waa jimaaca wai'tu xataa waa lafdigaa waa la soo naqliyey waxaan markaa waxa waqactu ku dhacay cala imra'atii afadaydii fii ramadaana ramadaan gudaheed baan ku dhacay yacni maalinimo ujeedaa faqaala wuxuu ihi hal tajidu maa tactiqu raqabatan ma helaysaa buu yidhi maa shay oo tactiqu aad ku xorayso shaygaas raqabatan qoor aad ku xorayso ma helaysaa yacni xoolo aad qoor ku xorayso yacni qof marka addoona aad ku xorayso ma helaysaa qaala wuxuu idhi laa may qaala fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayni ma awoodi karaysaa inaad soonto laba bilood oo waxa weeye markaa isku yacni xidhiidhsan xidhiidh inaad laba bilood u soonto aan maalini u dhaxaynin ma awoodi kartaa qaala laa may buu yidhi qaala fahal tajidu maa tucimu sittiina miskiinan ma helaysaa maa tucimu shay aad ku quudiso sittiina miskiinan lixdan miskiin waxaad ku quudiso ma helaysaaoo siiso oo raashin ah qaala wuxuu idhi laa may buu yidhi uma jalasa markaasuu fadhiistay ninkii oo fa utiya nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigii waxaa loo keenay bicaraqin yacni markaa sambiil baa loo keenay yacni sambiil ayaa loo keenay oo waxyaalahan marka alaabta lagu qaato inuba sambiil waa iska nidhaahnaa ee marka waxa weeye cawda iyo markaa laga sameeyo la isdhaafdhaafiyey yacni sambiil ama kolay oo fiihi tamrun timiri ku sugan tahay ayaa loo keenay faqaala wuxuu ihi tasaddaq bi haada taas sadaqadaysa buuri faqaala ninkii wuxuu ihi acalaa afqara mina ma cid naga faqri badan baan ku sadaqadaystaa famaa bayna laabatayha ahlu beytin axwaju ilayhi mina yacni famaa bayna laabatayha laabah waxaa la yidhaahdaa waa alxara yacni shiil madowga ayaa la yidhahdaa meesha dhagxanta madowle baa laaba la yidhahdaa marka famaa bayna laabatayha labadeeda shiil madow bimacnaa madiine marka waxa weeye xagga bariga iyo xagga galbeedka ayaa waxaa ka xigay meel waxa weeye dhagxan madmadow leh marka waxa weeye shiil madowga labadaa shiil madow dhexdooda muu ahaanin ahlu beytin yacni markaa reer markaa yacni guri u saaxiib oo axwaju ilayhi minaa nooga baahi badan bimacnaa waxa madiine joogaba annagaa ugu faqri badan oo ugu baahi badan cid naga baahanba madiine ma joogto weliba marka waxaa riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku yaallaa ninku dhaar buu raaciyo waxau yidhi fa wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin axwaju ilayhi mina afqaruna waa jirtaa lafdigaas yacni marka wuxuu ilaahay baan ku dhaartaye yacni marka labada shiilmadow dhexdooda bimacnaa madiine gudaheeda kumuu sugnaanin yacni cid naga faqri iyo baahi badan fadaxika nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasuu nebigu qoslay xataa badat anyaabuh ilaa ay ka muuqatay yacni anyaabuhu dhoollihiisu ay ka muuqdeen yacni waa muusooday uma qaala dabeedna waxau yidhi idhab markaa tag oo fa acimhu ahlaka ehelkaaga sii yacni qaad marka waxa weeye sambiilkan timirta ah oo marka waxa weeye reerkaaga iyo ehelkaaga sii rawaahu sabcatu toddobada ayaa soo wariyey yacni saxiixaynka iyo afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wallafdu limuslimin lafdiguna waxa u sugnaaday muslim ayuu u sugnaaday xadiiskani waa xadiis marka waxa weeye yacni saxiixa waxaanu ka warramayaa xukum markaa muhim ah oo marka waxa weeye arrinka ku saabsan soonka waxyaalaha burinaya culammadu waxay u kala saaraan laba qaybood jamaahiirta culammadu wax markaa waxa weeye keensada qalle keliya iyo wax markaa qalle iyo markaa kafaaro labadaba keensada oo kafaara gudna la bixinaayo qallana lala imanaayo waxa qallaha iyo kafaarada labadaba keensadaa waa markaa galmada waa intihaaku xurmati nahaari ramadaana biljimaaci bilaa cudrin yacni waxa weeye maalin ramadaan xurmadeedii in meel lagaga dhaco oo lagu buriyo yacni galmo iyadoo cudurdaar marka ay ka maranto wax cudurdaari aanu helin taasaa waxa marka ay keensataa qalle iyo kafaaray labadaba keensataa ashyaada kale markaa soonka burisaana iyadu waxay tahay waxay keensataa uun yacni qalle ayay keensataa ee kafaara ma keensato saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay ku yidhaahdeen waana sida sawaabka sidaasay yidhaahdeen jamaahiiru ahlicilmi qowlkooduna waa sida sawaabkaa weeye waana inagii soo aragnay xadiiskii ku saabsanaa man daracahu alqay'u falaa qada'a calayhi waman istaqaa'a falyaqdi markaa ninkaa soonkiisii buriyey ee matagga ku buriyey lama odrhanin waxaad markaa la timaadaa qadaa iyo kafaare labadaba la kaalay lama odhan laakiin waxaa la yidhi qadaa'un la kaalay baa la yidhi waata ahlucilmiga qaarkood ka daliishadeen sida ibnu khusayme iyo yacni ku kasta oo markaa waxa weeye soonkiisii markaa jebiya inaan kafaara saarnayna jimaacoo keliya ay ku gaar tahay waana istidlaal saxiixa weeye marka qowlka waxa weeye maalik uu ku tegey oo ah waxa weeye in in waxalla wixii markaa buriyaa soonka ay qadaa iyo kafaaro keensadaan hadduu cunto ku jebiyo hadduu biyo ku jebiyo hadduu galmo ku jebiyo waxa weeye qowlkaasi waa hayru saxiix oo qowl aan saxiix ahayn weeyaan waxaana marka ay cuskadeen xadiis markaa yacni xadiiskan baa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray yacni nin baa waxa uu afuray markaysagaa maalin ramadaan markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu amray bilcitqi inuu qoor xoreeyo ayuu amray marka xadiiskaasi waxa weeye kuma qaydin waxa uu ku afuray biljimaaci inay tahay laakiin waxaa la yidhi qisadan unbay markaa xadiisku uu tilmaamaya raawiguna ikhtisaar buu sameeyey arrinkii waa koobay ha yeeshee markaysa waxaa soo wariyey ruwaad aad u fara badan oo soddon ka badan baa waxay ku soo wariyeen in waxa weeye markaa waxa uu ku afuray inay ahayd galma inay ahayd ee afraaddu wax kale ayna ahayd inayna afraaddu wax kale ahayne galma inuu ku afuray sidaas aawadeed calaa kulli xaal lagama qaadanayo xadiidkaas afraaddiisu waxa weeye inay markaa inaynay galmo aynay ahayn oo xukumku uu caam yahay laga qaadan maayo waayo ficilku sidiisa markaysa waxaan cumuum ma laha oo haddii lagu yidhahdo sidaasuu sameeyo ay sidai aqbali karto waxa weeye wuu afuray oo waxay aqbali kartaa wuxuu ku afuray inay cunto tahay iyo inay markaa galmo tahay dee lama odhanayo labadaba caam bay ku tahay oo dee si uunbay u dhacday labada inay caam ku wada noqoto ama suuragalaha ama wuxuu ku afuray waa galmo ama wuxuu ku afuray waxa weeye waa markaysa markaa yani wax kalaan galmo ahayn laakiin labadaba caam bay ku tahay markaysagaa sax maaha yani marka al afcaalu laa cumuuma laha bay culammadu yidhahdaan ficilada cumuum ma laha waxaasuu sameeyey ficilka si mucayanunbuu u dhacaya inta wejiya uu ixtimaali karo intaba inuu u wada dhacay ma suuragala inta weji hadduu ficilku mar hal mar wax dhacay yahay inta wejiya uu ka suuragal yahay intaba inuu u dhacay yani markaa ma suurtoobi karto marka calaa kulli xaal sawaabku waxa weeyaan galmada ayay ku gaar tahay haddii soonkii lagu buriyo ayay waxay ku gaar tahay arrinka ku saabsan cudurdaarna ka maran tahay yacni nisyaan iyo ilowshiye iyo waxyaalahaasina ayna jirin qadaa iyo kafaare labadaba in lala iman